wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka barnaamijka martida mikrofoonka waxaa toddobaadka marti inoogu ah fu'aad xaaji cabdiweli oo madax ka ah islamarkaana ah milkiilaha shirkadda soomaali taxi oo dhowaan ka howlbilowda magaalada muqdisho shirkadda soomaali taxi waxay ka mid tahay saddex shirkadood oo adeega tagaasida ka fuliya magaalada muqdisho waxaan fu-aad wax ka weydiin doonaa howlaha ay shirkadda soomaali taxi ka qabatay magaalada muqdisho xilligan uusan ammaanka magaaladu aada u wanaagsanayn waxaan kaloo wax ka weydiin doonaa baahida ay dadku u qabaan in ay helaan adeega tagaasida iyo xiriirka ka dhexeeya shirkadaha tagaasida dhexdooda marka ugu horeysa fu-aad kusoo dhowo barnaamijka martida microfoonka waa maadsantaa falastiin waxaan dhowaan waxaad samaysay shirkad dhinaca tagaasida ah sidee kuugu dhalatay samaynta shirkadaasi waa mahadsan tahay mar kale falastiin dhammaantiin v o n waan salaamayaa fikradda igu dhalisay inaan keeno in tagaasi ay ka shaqeeyaan gudaha magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda waxay ahayd in muddo lix sana aan ku noolaa magaalada london ee dalka ingiriiska taasna aan kusoo arkay in baahida tagaasida ee magaaladaasi ay ahayd ay tahay mid daboosha baahi fara badan oo dadka ku nool magaalada london ay aada u dareensan yihiin niyad ahaan marka waxaa igu dhalatay magaalada muqdisho aan ku dhashay oo magaaladeyda in aan fikraddaasi ka hirgeliyo fikradda markii aan keenayna aan kala tashtay dad halkan ee maxaa la yidhaahdaa dhaqaale kuleh oo ganacsi fara badan kuleh dhammaantoodna ay ii sheegeen inuu yahay maxaa la yidhaahdaa ra'yi aada u wanaagsan oo ka qeyb qaadan karo koboca dhaqaalaha dalka islamarkaana ugu yaraan shaqo u abuuri karo dad dhalinyaro ah oo iyagu qoysas leh taasina faa-iide ay ugu jirto maxaa la yidhaahdaa horukaca dalka haatan uu hiigsanayo waad umoodo in rajadiisa ay tahay mid aada u wanaagsan dad badan waxay isweydiiyaan sida ay tagaasi xilligan oo ammaanka uusan wanaagsanayn ay xamar uga shaqayn karaan bal sharaxaad naga sii siyaabaha ay u shaqayso shirkadda soomaali taxi waxa waaye falastiin magaalada muqdisho aan garan karnaa ammaankeeda inuu yahay mid aan wanaagsanayn iyadoo weliba haddana magaalada ay ammaankeeda sii kala liitaan oo xaafadaha qaar yihiin kuwo suuragal aysan ahayn in tagaasida mar walba ay ka shaqeeyaan halka xaafadaha qaar ay suuragal tahay in afar iyo labaatanka saac ay ka shaqeyn karaan sidaa daraaddeed waxaynu sameynay in tagaasida customer fara badan aan abuurnay oo ka imanaya hoteelada ha noqdaan dadka guryahooda joogo intooda badan la wada yaqaano dadkaas straightaway markay soo wacaan oo isku sheegaan inay hebel hebel yihiin oo ay diiwaan gashan yihiin intooda badan sidaasi ayaa baabuurta loogu diraa waxaa kaloo sidoo kale jira in dadku baabuurtii ay badanaa raaci jireen hoomileyda ma garanaysaa iyaguna dhibaato fara badan oo hoomigii aada u yaraado dadkiina ay aada u farabateen mararka qaarna baabuurta waxaan baakino uga dhignaa goobo kala duwan masalan oo kale magaalada muqdisho markaad fiirisaa ilaa imika shan xarumood ayaan baabuurta xaruntiiba dhowr baabuuraan dhignaa xaafadda madiine oo kale macamacaanka eelaboorka lamber afar zooba iyo xmarweyn marka shantaas meelood dadka eriyadaas ka agdhow mar walba waa ay qaataan maxaa la yidhaahdaa danahooday kusoo fushtaan marka dhinacaas waxaa moodaa inuu yahay business markii hore sidaan rajaynayna aada uga wanaagsan ammaankana aan aan filayo uun waxaan qeyb ka nahay ganacsiga kale ee magaalada muqdisho ku sugan marka laga hadlayo wadooyinka burbur fara badanaa ka jira waan dareemi karnaa in baabuurta ma garanaysaa xilli yar haddii si khatar leh loo wado in baabuurta ay ku burburi karaan laakiin marka hore waxaan sameynay inaan helno dirawaliin khibrad fara badan leh oo muddo ugu yaraan shan sanadood baabuurka waayey khibraddaas in aan uga faa'iidaysanayno in iyagu xitaa ma garanaysaa aanu ku abuurno fikrad odhanaya in baabuurta iyagu ay leeyihiin oo maxaa la yidhahdaa muddo laba sano kadib baabuurka marka uu ku shaqeeyo qofka xaqu u leeyahay wixii laba sano kadib in baabuurka milkiyadiisa uu isagu la wareegi doono marka laba sano uu kambaniga somtax u shaqeeya inta ka horeysana waxaan shaqeynaa lix maalimood maalinta jimcaha wareegto weeyaan mararka qaar baabuurta haaf ayaa shaqeysa shaqooyinka iska yar awgeed waxaana maalintii jaajgaraynaa lacag go-an waanu u aragnay in iyaguna ma garanaysaa faa'iide ay ugu jirto kambanigana uu dib usoo celin karo maxaa la yidhahdaa hantidii faraha badneed aynu gelino waana arrin aada u wanaagsan arrinta ugu wanaagsan ee falastiin aan abuurana waxay tahay in markaan ka hadlayno dadka shaqadaan u abuurnay oo aniga aan u abuuray ay gaarayaan ilaa maxaa la yidhahdaa labaiyo labaatan qofood labaiyo labaatankaasi qofoodna maxaa la yidhaahdaa dad ay yihiin dad ku xiran ugu yaraan midkiiba ilaa shan qofood lix qofood oo caruur iyo xaaskiisa marka guud ahaan marka laisku daro waxaa suuragala in boqol ay kor u dhaafayaan inta ku tiirsan maciishada daruuriga ah marka ay ka helaan maalintii maxaa la yihahda cambanigan somtex waana arrin aada u wanaagsan waanu ku faraxsannahay dee qof walbana waanu ku dhiirigelina in magaalada muqdisho iminka dhowr cambani kalea ka jira oo laba cambani kale laga waxaan filayaa in weli baahida ay jirto dadkuna ay mar walba u baahan yihiin intagaasi fara badan ay magaalada ka jiraan marka qofka taxiga rabaahi ma wuxuu soo wacayaa shirikadda oo uu weydiisanayaa in qof loo soo diro tusaale ahaan oo kale waxaad moodaa in galbeedka oo kale adareyse ay leeyihiin ama ciwaano guriga lagu soo helo sidee qofka uu ku helayaa meesha uu qofka ugu tegayo in uu qofkii macaamilka ahaa iyo tagsiilihii ay ishelaan sidee shirkaddu ay u samaysahay ugu howlgashaa waxaan isticmaalaynaa qalab ku xiran baabuurta isla markaana yaalla xafiiska xafiiska waxaa jooga shaqaale waxaanu leenahay ilaa shan number oo isugu jira shirkadaha ugu waaweyn ee isgaarsiinta ee magaalada muqdisho ka howlgala qofka kastamarka marka uu numberkaasi soo waco waxa uu sheegayaa meesha uu joogo waa uu tilmaamayaa dirawal inta aan qaadanayna waxaad moodaa in magaalada muqdisho intooda badan kala garanayaan sababtoo ah markaad fiidhiso xaafad waliba ugu yaraan waxaa suuragal ah ina qeybo fara badan oo aada looga garanaya ay ku yaalaan marka tilmaamaha un waxay isaga badan yihiin maxaa la yihahda isgool isgoos hebel marka aad timaado wadada dhinac bidix ka saaran markaad usoo leexato guriga saan oo geedka saas ku horyaalo tilmaan uun soomaalinimo aan isku garanayno laakiin weli aanan jirin tilmaamtii rasmiga ahayd ama boscoodka ha noqoto oo dhinaca ingiriiska ha noqoto ama nambarada adresska ku taxnaa oo reer galbeedka maraykanka oo isticmaalo laakiin intooda badan darawaliinta waa wada garanaynaa magaalada muqdisho waa ay wada garanayaan marka meeshaas soo istaag marka la yihahdo inta badan dhibaato kama dhacdo dhinaca tilmaamta marka adinka ka shirkad ahaan darawallada wada sidee ayaad lacagta aada maaragta uga qaadaan maxaa xisaabisaan marka darawalka tagsiga wadaahi uu lacagta dhiibaayo ma biluu ku dhiibaa mase maalin
maalintii ayaa xilliga anaga lacagta in lasoo xareeya ay tahay waa kow iyo tobanka galabnimo kow iyo tobanka ayay xafiiska keenaan ilaa xilliga kow iyo tobanka ilaa kow iyo tobankii barka ayuu xafiiska imaanayaa lacagtii ayuu dhigayaa waa la diiwaan gelinaya inuu lacagtii dhiibay waa laga saxiixayaa markaas wixii ka dambeeyo waxaan leenahay baabuurta haaf habeenkii wixii ka dambeeyo shanta galabnimo shaqeeya ilaa sagaalka habeennimo noo shaqeeya marka daily ayay ku shaqeeyaan lacag oo qoondo ah ayaa la yihahdaa xafiiska waa inay intaas keentaan wixii ka badanna waxaa waaye waxaa iska leh dirawalka marka hubaal waxaa ah lacagta xafiiska ay keenaan in laba jibaar ama hal jibaar iyo nuskeeda kale in ma garanaysa iyaguna ay helaan marka baaritaan markaan ku sameynay assessmentia waxaan sameynay week hor intaana shaqada bilaabin ayaanu lix qofood oo aan aada u naqaano oo aniga aan ka mid ahay aan tagsi ahaan magaalada ka howlgalnay waxaana noo soo baxday lacag fara badan in magaalada laga qaban karo sidaa daraaddeed ayaanu marka waxaan goonnay qoondo ah lacag hebel ayaa intaas ayaa laydinka rabaa inaa xafiiska geysaan waana arrin ay aada usoo dhaweeyeen dirawaliinta oo weliba aan kiyaasi karo in maxaa la yidhaahdaa nolol fiican ay ka heli karaan marka qofka macaamilka ah marka uu soo waco shirikadda oo tagsiga uu qaado ma saacadaa loo xisaabiyaa mise fogaantaa la xisaabiyaa inta ay labada meel uu ka tegayay isku jiraan lacagta loo xisaabiya
maya kilomitr ahaan uma xisaabno lakin waxaa loo xisaabaa qoondo lacageeda jirto oo qofka maxaa la yidhaahdaa soomaaliga ee tagsiga raacaya iyo darawalka ay mar walba isla galan karaan masalan oo kale markaan qofka ka qaadno lamber afar ee uu doonayo in uu tago maxaa la yidhahda isgooska sanca oo kale waxaa suuragal ah in intooda badan lacagaha joogtada qofka in ay noqdaan laba iyo toban dollar lakin qofka haddii uu yidhaahdo war toban dollaraan hayaa cambaniga marba marabna inaan sumcaddiisa hoos u dhigno dadkuna waa dadkeenii dhaqaalo fara badan oo dalka ka jirina waan dareysannahay haddii qofkaas uu noo soo bandhigo lacagta annaga aan rajeynayno ee laba iyo tobanka dollar lamber afar ilaa sano haddii aan bandhigno uu yidhaahdo toddoba dollar ayaan hayaa qofkaas waan soo dhaweynaa waana ka qaadna laakiin mar walba qoondo lacageed ayaa jirta oo waxaa meesha aan ka qaadayna iyo meesha u socdo inta badan ay isla garan karaan dirawalka iyo iyo qofka macmiilka ee la qaaday waana aad aadayna ugu faraxsan yihiin in ma garanaysa shaqadaas loo qabto waxaad sheegtay in labayo toban dollar ay taho kale marka number afar ilaa iyo sancoo kale uu qofku tegayo qiyaas ahaan ma dollar ahaanay dadka ku dhiibaan lacagta tagsiga mise shilin ahaan wallaahi falastiin muqdisho haddii aada imaato waxaa waaye waxaa jira barnaamij dadka taleefanada mobileka ay ku shubtaan oo intooda badan qof waliba lacagta mobilka ugu jirto marka boqolkiiba sagaashan iyo shan haddii aysan ka badnayn waxa ay lacagaha laiskugu diraa mobilka marka qofka macmiilka markii uu raaco uu yidhaahdo sideed dollar weeyaan sideediis dollar mobilka wuxuu kusoo xawilayaa qofka dirawalka qofka dirawalka markii uu jeekina lacagta ay usoo dhacdana dan markii uu habeenka imaado qofkii dirawalkiina xafiiskii usoo xawilaya marka inta badan marka macmiilka aan ka hadlayna lacagahaan isticmaalno waxa weeyaan dollarka waan ka xunaa inaan isticmaalna lacagteena shilin soomaaliga aada ayay u qurux badneyd aada ayay u fiicneyd laakiin waxaa moodaa ganacsigii magaalada guud ahaan in dollarka uu aada ugu tiirsan yahay annaguna kuwaasaan ka mid nahay tani markii aada bilowdeen hawshan sidee u dareenteen baahida dadkao kale ee tagsiga sidee ugu xirneyd waxaan u dareenay hambalyo fara badanaa naga soo gaartay dad macquula oo aada magaalada looga yaqaano oo muxtarimiina oo iyagu aada noogu hambalyeeyeen shaqada aan qabanayno waxaa aada fariimo hambalyo ay naga soo gaartaa maxaa la yidhaahdaa xarunta oo xafiiska aada loo soo waco mararka qaar muddadii hadda bilka aan shaqaynaynay qiyaas ahaan maalintii waxaan ku qiyaasnay dadka noo soo mahad celinaya in koo iyo toban qofood ay yihiin isku celcelis average taasi oo macnaheeda ay tahay in saddex boqol wax ka badan bishii ay xafiiska soo wacaan oo ay noo soo hambalyeeyaan marka waad garan kartaa markii labiiyo toban saacadood aan furannahay in saacad walibaba qof hambalyo ah uu noo soo dirayo taas waxay ku tusinaysaa in qofkaasi uu yahay qof tagsiga isticmaalay ama inuu yahay qof dadkiisa ay isticmaaleen amaba ku faraxsan taxi in magaalada muqdisho uu ka howlgalo oo uu niyadda ku hayo haddii maanta taxi uu u baahdo oo xilli walba qaado in ma garanaysaa uu la soo xiriiri karo kambaniga somtax waxaa sheegtay in laba shirkadood oo kale ay magaalada ka shaqeeyaan oo adinku aad tihiin shirkadii saddexaad wax xiriira oo wada shaqeyna ma leedihin tusaale ahaan markaad adinku meel ka howlgalaysaan meel kalena taxi looga baahdo oo shirkada kale joogtoo kale mararka qaar ma isku xiriirisaan oo fursadaha ma isi siisaan waa ay jiraan laba tagsi oo kale oo isaguna magaalada ka howlgala waana la xiriirnaa mararka qaar baabuurteenna sida toddobaadkii lasoo dhaafay dhacday marka toddobaadka xafiiska uu busy noqdo oo baabuurta intooda badan ay shaqo ku maqan yihiin haddii ay shaqo noo soo dhacdo waxaan u fowaad garaynaa kambaniyaasha kale toddobaadkii lasoo dhaafayna saddex iyo labaatan shaqo ayaanu u fowaad garaynay darawaliinta ee tagaasida wada labada kambani marka iyaguna sidaas oo kale ayaan filayaa in iyaguna mararka qaar ay noo soo xawilaan marka isla shaqaynta dhinacaas mar walba waa jirtaa markii shaqada aan annaga qabano haddii baabuurkii uu naga maqan yahay qofkii kastamarkan uuna soo waco si kastamarka uusan u dhimin waxaan sameynaa waxaan u fowaad garaynaa kambanigii kale marka kambanigii kale ayaana shaqadiisa si qurux badan ugu fuliya aada umahadsan tahay fuaad waa mudan tahay inta ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka martida microfoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa fu-aad xaaji cabdiweli oo ah milkiilaha islamarkaana maamulo ka ah shirikad lagu magacaabo somaali tax oo adeegyada tagaasida ka fulisa magaalada muqdisho tan intaan dib dambe ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena nabadgelya